إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa dhimasho dhaawaca ku noqday kamiin ka dhacay duleedka degmada afgooye ee shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaalo culus ku qaaday saldhigga ciidamada dowladda federaalk ee boondada yar ee degmada qoryooley madaxweynaha dowladda federaalk ayaa mar kale jenaraal odowaa u magacaabay inuu noqdo taliyaha dowladda federaalka dagaal sababay dhimasho dhaawac ayaa ka dhacay degmada ceelwaaq ee gobolka geedo mid ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka ee dowladda federaalk ayaa sheegay in xasan sheekh maxamuud aynu doorasho rabin halku dhiggiisii ahaa soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah ay dhanka kale isku rogtay cali wajiis oo ka mid ah wadaadaha u fadwooda ciidamada shisheeye iyo dowladda federaalka ayaa fallaago ku tilmaamay maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland ee kasoo horjeeda xasan sheekh maxamuud موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa dhimasho dhaawaca ku noqday kamiin ka dhacay duleedka degmada afgooye ee shabeellaha hoose mujaahidiinta xarakada al-shabaab waxay duleedka degmada afgooye kamiin ugu dhigeen ciidamada dowladda federaalka oo mooto la socday inta la xaqiijiyey kamiinkaasi waxaa ku dhintay laba askari halka dhaawac uu kasoo gaaray hal kale iyadoona mujaahidiintu ay soo furteen laba qore oo ak ah isla shabeellaha hoose mujaahidiintu waxay habeenkii xalay weerar saf ballaaran ah ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalk ee boondada yar ee degmada qoryooley weli maanan helin faahfaahin ku aadan khasaaraha gaaray ciidamada lagu weeraray boondada yar ee degmada qoryooley madaxweynaha dowladda federaalk ayaa mar kale jenaraal odowaa u magacaabay inuu noqdo taliyaha ciidamada dowladda federaalka warkani cabdisamed cabdulaahi ayaa soo jeedinaya waad mahadsan tahay golaha wasiirada xukuumadda federaalk ayaa habeenkii xalay waxa ay mar kale dib u magacaabeen taliyaha ciidanka dowladda federaalka odowaa yuusuf raage maalintii duraad ahayd ayaa waxaa lagu wargeliyey odowaa in loo magacaabayo taliyaha ciidanka aadna ayuu u soo dhoweeyey sida aan xogta ku helnay xasan sheekh ayaa sanad ka hor xilka ka qaaday odowaa kadib markii uu ku fashilmay dagaaladii ka dhacaya gobolada dhexe ee soomaaliya waxaana la xusuustaa in mar qura la eriyey isaga iyo taliyihii ciidanka lugta jenaraal biixi dib u magacaabistan ayaa muujinaysa inuu fashilmay taliyihii uu xasan sheekh magacaabay kala hore markii uu eeriyey odowaa kadib waxaana muuqata inuu waayey wax dhaama odowaa ilo madax bannaan ayaa sheegaya in xasan sheekh uusan marnabo jeclayn odowaa inuu xilkan ka qabto dowladdiisa balse dowlado kale ayaa arrinkan ka dalbaday sidaasna wuu ku aqbalay marka la soo xooriyo odowaa ayaa ah nin ku fashilmay dagaalka sidaana kala hore xilkii talyanimo looga qaaday waxaana la magacaabay isagoo muddo sanad ka badan niyad jab meel la fadhiya dadka ammaanka daraaseeyana waxay sheegayaan inuusan waxba soo kordhin karin nin noocaas ah xog intaan ka faahfaahsan ayaan caawa idinkugu soo gudbi doonaa inshaa allah warbixin maqal iyo muuqaal ah oo aan ku eegayno dib u magacaabista odowaa dagaal sababay dhimasho dhaawac ayaa ka dhacay degmada ceelwaaq ee gobolka gedo sida warkaani uu kusoo gudbinayo maxamed sheekh wararka naga soo gaaraya degmada ceel waaqee gobolka gadow ee koonfurta soomaaliya ayaa ku waramaya in halkaas ay ka dhacayaan dagaalo culus oo la isku edeersanayo hubka noocyadiisa kala duwan shalay ilaa iyo habeenkii xalay waxaa magaalada iyo deegaanada ku xiran laga maqlayay jugta iyo dhawaqa rasaasta dagaaladan ayaa waxaa u dhexeeyay ciidamada dowladda federaalk oo saafaya dadka ku nool degmada ceel waaqee gobolka gadow wararkaan helayno ayaa intaa ku daraya in dagaaladan ay ka dhasheen khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac dhimashada inta ilaayo haatan la xaqiijiya ayaa gaartay laba ruux iyo dhaawaca lix kale oo afar ka mid ah yihiin ciidamada dowladda federaalk ee dagaalka ku jiray kornaal aadan rufle oo la hadlay warbaahinta ayaa ciidamada dowladda federaalk ku eedeeyey in dhibaatooyin badan ay ku hayaan dadka ku nool degmada ceelwaaq kuwaas oo ku eedeeyay in tan iyo bishii juun ee sanadkan ay ciidamada dileen sagaal iyo toban qof ayna sidoo kale dhac baahsan kula kaceen goobo ganacsi oo ay leeyihiin dadka shacabka ah
afar baa ciidamada ah dhimashaduna waa labo inta aan hadda ognahay wayna ka badan karaan dagaalkuna hadda wuxuu isu bedelay dadkii shacabka ahaay oo hantidooda iyo cirdigooda difaacayo ciidan hal ururaha dowladdu geysay juun baa waxaa la geeyey juun bishii lixaad ciidankaasu waxaan gobolka laga aqoon bay la tageen waxaas oo ay ka mid tahay boob hantiyadeed oo guryaha iyo bakaarada iyo carwooyinka moobeelada iyo sariflayaasha hergelka intay imaadaan ay boobayaan ay lacagtiiyo moobeelada boobayaan xabad joogto ah oo magaalada hubka ay haystaan ay isaga furayaan iyo caawa oo ay nofembar koob iyo toban tahay sagaal iyo toban qof oo rayida ururkaas ku dila gobolkan degmadiisa ceel waa ee xuduud beenaadka ku taalo in ka badan toddobaatan iyo shan weerar oo boob hanti dadweynaana waa ka sameeyeen gobolka gedo goobaha ay ka joogaan ciidamada etoobiya iyo kuwa kenyaatiga waxaa ka jira dagaalo u dhexeeya askarta dowladda federaalka iyo dadka deegaanada kuwaas oo garowsaday inay iska dulqaadaan heeriyada gumaysiga maadaama ay ciidamada dowladda federaalka ay si tarabtarab ah u leynayaan bulshada ku nool deegaanada ay maamulaan mid ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka ee dowladda federaalk ayaa sheegay in xasan sheekh maxamuud aynu doorasho rabin hal kudhigiisii ahaa soomaaliya heshiis ah dunidana heshiisla ah ay dhanka kale isku rogtay warbixinta warkaasi waxaa soo jeedinaya cabdalla mukhtaar xildhibaan daahir amiin jesow oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay in xasan sheekh maxamuud aanu doorasho rabin halkudhigyadiisii ahaa soomaali heshiis ah dunidana la heshiis ah oo xasan sheekh masraxa siyaasadda kusoo fuulay haddana aysan ka muuqan waxa uu sheegay inaan soomaaliya laga qaban karin doorasho qof iyo cod ah marka xaqiiqada laga hadlayo sababo ku aadan iyadoo dowladda federaalka aanay jirin meelo badan oo ay ka taliso dalka intiisa badanna ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ay xitaa muqdisho la joogaan sida uu hadalka u dhigay amiin jesow oo ka mid ah mucaaradka uga cadcad ee xasan sheekh dowlad goboleedaha heshiira iyo golihii wadasashiga hashiraha iyo soomaaliya waa heshiis iyo waxaasoo dhan meeshay ka baxeen madaxweynahaas markii doorashadiisa wuxuu ku kambeyn garayay waad ogaadeen soomaaliya heshiise dunidana heshiis laah soomaaliya coolah elatra iyo etoobiya iyo masaraan rabnaa inaan soomaaliya isigu keeno ay ku dhex dagaalamaan heshiis maana aan la lahay marka madaxweynaha isagaa la weydiinayaa si ay uusa qabanayso dowlad goboleedyada waxay rabaan iyaga xildhibaananka inay iga soo saartaan xasan sheekhne doorashaba ma rabo doorashada qof iyo codka intee laga qabana dhulka shabaabaa haysta dalkeenna bar io beerowle beertii bartiiba shabaabaa haysta dhulkay ku noolaayeen xamartan tan ah ayay shabaabna la joogaan intee lagu qabanaa xaggee lagu qabanaa doorashada waxaa isa soo taraya xubnaha ka tirsan dowladda federaalka ee sheegaya inaan doorasho laga qaban karin dalka dhowaan ayay ahayd markii ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi barre sheegay inaan doorasho la qaban karin isagoo intaasi ku daray inay horay doorashooyinkii u dhacay isku laayeen islamarkaana jiritaanka dowladda federaalka uu halis galay dowladda federaalka ayaa haatan maraysa marxalad kala guur ah oo midba midka kala eedeynaya iyadoo dhanka kalena uu khilaaf xoogan kala dhexeeyo maamul goboleedyada uu shisheeyuhu ka dhisay dalka soomaaliya waxaana tusaale cad loo soo qaadan karaa maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland kuwaasoo ka dhawaajiyey inay gebi ahaanba xiriirka u jareen dowladda federaalk ee uu hogaamiyo xasan sheekh warkan waxaad kala socotaan warbaahinta alfurqaan cali wajiis oo ka mid ah wadaadaha u fadwooda ciidamada shisheeye iyo dowladda federaalka ayaa fallaago ku tilmaamay maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland ee kasoo horjeeda xasan sheekh maxamuud warkani waxaa ka waramaya cali aadan caliwajiis oo ka mid ah wadaadada u fadwooda ciidamada shisheeye iyo dowladda federaalka ayaa fallaago ku tilmaamay maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland ee kasoo horjeeda xasan sheekh maxamuud wallaahi horta runta arrinta oo ka dhacday jubbaland iyo puntland iyo kasoo yaraysa oo ah inaysan geedi socodka siyaasadda ee dalka ee dowladda hogaaminaysa ay garab socdaan arrin runtii wanaagsan ma aha annaga culimo ahaana runtii arrintaas nalama qorxana aragtida dadka qaar ay qabaan oo ah inay laba dowladood ama laba awoodoodoo siyaasadeed oo isqaban kara ama markay rabaan lakala furi karo markay rabaan laisku xiri kara yihiin aragti jabhadeed waayo arrin siyaasadeed ma aha aragti adduunka u yaqaana ma ahan isaga oo ka hadlayay khilaafka soo kala dhexgalay maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland oo dhinac ah iyo dowladda federaalka ayuu calwajiid sheegay in ciddii ka hortimaada dowladda federaalka ay fallaaga tahay marka maamul goboleedadan ama ha noqdaano kuwan labada hadda aad sheegtay ama kuwa kale ha noqdaane maamul goboleedku wuxuu ka mid yahay daacada weliyul amriga kama bixi kariyo sidaa daraaddeed awaamirta kasoo baxaysa jubbaland iyo puntland ama ilaahay ma qadare kuwo kale biri ay dhici karto inay ku tilaabsadaan cid allaala ciddii ka hor timaada dowladda oo siyaasaadka guud ee dowladda ama doorashada qof codka ha noqoto ciddii ka hor timaada waa cid fallaaga ah waa cid ka baxsan qaanuunka sharciga islaamkana ka baxsan qaanuunka dalkana kharaad dibadda ka taagan khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa la soo warinaya in maamulada jubbaland iyo puntland iyo dowladda federaalka oo dhinac ah ayaa maalin walba hawada isku mariya khilaaf aanan dhammaad lahayn warkii alfurqaanna dhegaystayaal waa nageyntaa